ilaa markii maxkamad ku taalla magaalada nairobi ay musuq maasuq ku eedeysay guddoomiyaha kauntiga gaarisa ee dalka kenya cali buno qorane go-aankaas oo guddoomiyaha lagu amray inaanu xafiiskiisa u shaqa tegi karin ayaa waxaa soo baxay isfaham darri u dhexaysa isaga iyo ku-xigeenkiisa cabdi dhaqane maxamed muranka labadan mas-uul ayaa dib u dhac ku keenay adeegyadii uu xafiiska maamulka uu u qaban jiray dadka reer gaarisa haddaba murankan iyo waxa uu salka ku hayo ayaa waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o eda ee gobolka waqooyi bari ee kenya maxamed faarax shire taniyo intii maxkamad ku taalla magaalada nairobi ay ku xukuntay gobanarka garissa county inuusan xafiiska tegi karin tan iyo inta masuq maasuq lagu soo eedeeyey uu iska bariyeelo gobanar ku-xigeenkiisuna uu ku andacooday inuu yahay sargaalka ugu sarreeya xukuumadda garissa county muran culus ayaa soo kala dhexgalay labadaasi mas-uul taasoo keentay in dhammaan adeeg bixinta garissa county haatan ay noqoto mid dhulka gashay
marka gabanarna shalay uu hadlay markuu hadlay kulley aniga waxaan filaya inuu ka hadlaayo arrimahaas ayaka ah oo noola doortay ama bulshada ay noo direen inuu wax ka dhaho sida isbitaallada dhinteen oo qaarkood dameeraha ku dhecyaarayaan special isbitaallada subcountiska daawo lama hayo in wixii maaragtay uu ka jiro inuu ka sheego ama hadalkayga sata uu beenteeyo ayaan filaya inuu ka hadlayo laakiin run ahaantii governaga wuxuu ka hadlay inuu ani yacaayo taasna nagama joojinayso waxyaalihii hadda aan ka hadlayn inaan inaan joojiyo waan kasii hadli doonaa insha allahu tacaala gobana cali bunow qoran ayaa waxa uu sheegay in ku-xigeenkiisa uu ka luunsan yahay waddadii loogu talagalay haatanna uu noqonayo mid aan la sii shaqayn karin ninkan xafiis baa loo doortay debitary waxaa weeye shaqada looga baahan yahay inuu waa nin ani sayntii qabsaday oo webiga ila gudbay marka midda ku habboon waxaa weeye inuu aniga ila tashado oo ila shaqay ani haddii uu hooskayga ka baxo meel kale u aado wax uu yah horta ma jirto ku-xigeenkiisa mudane cabdidhaqana ayaa dhankiisu waxa uu aaminsan yahay in dhaan dabangaalla ay noqotay ballanqaadyadii dowladdiisu ay ka soo samaysay xilligii doorashada haatanna adeeg bixinta toddobada degme ee maamulkani uu ka kooban yahay ay noqotay mid aanan gaarin wuxuuna dhankiisu aaminsan yahay in gobana cali bunow qorane dariiq khaldan uu ku hogaaminaya garissa county run ahaantii mas-uuliyaddii aan ka warrame wax beena kuma darin wixii jiri umaan ka warrame in isbitaalka uu maaragtay isbitaaladayna ay ay liitaan ay daawo la-aan yihiin ay maaragtay daryeelkooda uu aada u liito inay biyihii sidii laga rabay ay maaragtay iska dhaafee tuulooyinka inay magaaladan biyo la-aan tahay qeybo fara badan sida hadda tabakal oo kale bulamzuri iyo dheka burburi iyo burburiska meelal fara badan oo magaaladan inay biyo la-aan tahay waxaan ka warranay inay shaqaalaha mishaar helin waxaan ka warranay inay maaragtay meelo qaar oo biyo looga rabay sidii madogaasha inay biyo la gaarsiinin waxaan ka warranay xafiisyaha badi inay koronto ka go-an tahay xafiiskaygaba ka mid yahay iyo maaragtay alqadada jirta iyo tashi la-aanta ka jirto county government of garissa intaasna had wax been ah ma jiro kulley waanan kasii hadli doonaa murankaasi halista ah ee haatan ka dhex jira xukuumadda labada mas-uule ugu sarreyso saameyn ayuu wuxuu ku yeeshay guud ahaan dhaqdhaqaaqa noololeed ee shacabka gobolkani garissa county iyadoo labada bilood ee lasoo dhaafay ilaayo haatan dhammaan shaqaalaha garissa county oo kor u dhaafay ilaa shan kun oo shaqaale ah aysan helin mishaaraadkooda aniga asaad wax noo dhexeeya ma jirto badhoweyd hunguri weyn baa qaaday anigaa dacwad ligu furay ma aaminsani dambiil inaan ahay wuxuu damca meesha inuu ka faa'idaysto meesha ayadeed waxba wuu ka waayay oo ani meeshayda waan reebanay wax soo agmari kara male isku soo celceliyo siyaasadda labadan hogaamiye lagu soo doorto asalkeedu ahayd mid qabiila ayaa waxay noqonaysaa in haatan qabiiladan hogaamiyaashaasi ay kasoo kala jeedaan fikiro kala duwan ay labadan hogaamiye ka kala qaadanayaan lana kala safanayaan iyadoo qaarkoodna ilaa ay haatan fajiciso ay ku noqotay ballamihii iyo weliba hogaankii samaa ay soo wada samaysteen iyo gungaarkii horumarinta ay ka filayeen oo noqotay mid muran uu hareeyey maxamed faarax shire v o a garissa